Walalkan deg dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida microfoonka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iibaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah safiirka cusub ee soomaaliya ee dalka induneisiya magaalada jakarta cabdixakiin ugaas cali yaasiin waxaan wax ka weydiin doonaa soomaalida halkaasi ku dhaqan iyo waxyaabaha ugu badan oo ay ka qabtaan sidoo kalena waxaan wax ka weydiin doonaa muhiimadda xiriirka induneisiya iyo soomaaliya uu leeyahay iyo gaar ahaan waxa soomaaliya ay si gaara uga faa'iideysan karto xiriirkaasi marka ugu horeysa safir kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka waa dhowahay falastiin waa mahadsan tahay
waxaa dhowaan tagtay dalka indonesia oo laga aqbalay safiirnimadii sidee dalkaasi usoo dhaweynaya in safaarad soomaaliyeed laga furo indonesia oo ay adiga safiir ahaan marka ay ku qaabileen ay kuu muujiyeen waddankan taariikh dheer iyo xiriir dheer buu laleeyahay usoo jireen africa indonesia iyo soomaaliya waxaa udhexeeya xiriir aad u wanaagsan waxaa jira marka marxalado kala duwan oo uu soo maray oo xukuumadihii isbedbedelay ee soomaalida ha noqoto kacaankii kacaankii ka hor kadib xukuumadihii kumeel gaarka ahaa iyo hadda xukuumadan joogtada ee hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka marar waa jireen safaarada dhaqaale ahaan darteed loo xidhay haddana waxaa qaranku gartay in ahmiyadda waddankan iyadoo la eegayo oo dalka dunida muslimka ugu weyn dimuqraadiyada saddexaad ee dunida ugu weyn waayo maraykan iyo hindiya keliya baa ka horeeya xagga dimuqraadiyada waana dalka koowaad ee dunida muslimka ugu weyn in la furo waana saldhigii iyo xaruntii lagu aasaasay afro asia solidarity oo halkan showlai iyo waa midowga midowga an an africa iyo asia halkii lagu aasaasay wey lixdan guuradii waa tii loo dabaaldegay abrishi hadeertaan aan soo dhaafnay dabcan madaxweynaha soomaaliya lagu marti qaaday laakiin uma suuroobin wafdi wasiiro usoo diray laakiin isaga uma suuroobin markaas oo period commitment buu ku jiray markan mashquul buu ahaayo maaragtay ballamo ka horreeyu ku jiray marka yani dawrkoodu waa dawr horyaalnimo waad ogtahay xataa madaxweynaha maraykanku oo hadda madaxweynaha dunida uga awood badana meelaha noloshiisa lug bay kuleeyihiin oo waa meeshii uu kusoo korayo ma garata waxaa waxaa jirta in aad la kulantay madaxweynaha dalka indonesia markii uu kaa guddoomayo warqadaha aqoonsiga toddobaadkan shalay berriu baxaa barnaamijka marka shalaan leeya raalli ahow shalay waxaa warqadihii aqoonsiga kaa guddoomay madaxweynaha dalka indonesia maxaa kamid a waxyaabaha ah ka wada hadasheen oo mustaqbalkana ay indonesia dooneysaa inay soomaalida ku caawiso madaxweynaha jamhuuriyadda indonesia madaxweyne joko widodo wuxuu igu qaabilay qasriga madaxtooyada wuxuu iga guddoomay waraaqadihii aqoonsiga safiirnimo ee aan ka waday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya soo dhaweyn iyo salaan kadib waxaan ka wada hadalnay xiriirka sii xoojinta xiriirka iskaashi ee saaxiibtinimo ee labada wadan labada shacab labada dowladood hadday noqoto siyaasa ahaan iyo dhaqaale ahaan nabadgelye ahaan iyo dhaqan ahaan intaba culture ahaan waxaan sharax ka siiyey madaxweynaha kasoo kabashada ay dawladda iyo dadka soomaaliyeed kasoo qabanayaan dagaaladii sokeeye iyo caqliyadii dagaaladii sokeeye waxaa haddan ay la tacaalaysa soomaalidu xukuumad ahaan madaxweyne ahaan iyo shacab ahaanna inuu yahay wax caalamka oo dhan dhibaato ka haysato oo qolyahan xagjireenka ah
maxaa kamid a waxyaabaha ugu badan oo ay soomaalida halkaasi u joogaan soomaalidu waa kala duwan yihiin waxaa jooga dad ganacsato oo soomaaliya oo degan waxaa jira dad ganacsataa oo socdaalo oo dadka jeeblayaasha la yidhaahdo waxaa jira arday fara badan oo afar boqol oo arday oo soomaali ah oo dalkan wax ku barata jaamacadaha ka barata dalkaani aqoontiisu aad bay maaragtay u horeysaa waxaa jira dad iyago in dukumentiyo kale oon soomaali ahayn dalkan inta kusoo gala ethoobiyan iyo kenyaan iyo markaas haddana sheegta in in ay soomaali yihiin oo u socda meelahaas kale marka soomaalidu saasay ukala duwanta xaaladeedu laakiin wax dhiboo hadda iyagoo ay ku qabaan oo gaara oo soomaalida ma jiraan ganacsiyadoo kale markaan eegno inkastoo muddo badan adiga laftirkaagu aadan meesha sii joogin laakiin xogo waad ka haysaa maxay soomaalidu ganacsi ahaan uga ganacsadaan dalka indonesia waxay uga ganacsadaan inta badan waxay leeyihiin sharikado wax badan bay soo saartaa indonesia waxa dubay lagu gadoo dhan indonesia soo saartay inteeda badan marka iyagaa iyo waxa singabuur lagu gadaba marka waxa weeye iyagaa maaragtay toos ugu dhoofiya ganacsatada soomaalidu africada bari bay ugu dhoofiyaan oo ay dabcan soomaaliya ku jirto iyo dawladaha dariska la meelo kamida yurub bay ugu dhoofiyaan marka waana ganacsi kala duwan oo fara badan oo raashinku kamid yahay oo aada rakiisu ah waxaa kamid a dharka caruurta waxaa kamid a kabaha yani nimankaani wax walba iyagaa soo saara diyaaraday soo saaraan ma garata
n marka dadka soomaalida ah ganacsiyadaas marka laga reebo waxaa sheegtay in waxbarashadoo kale ay jiraan dhalinyaro u joogto waxbarashada
afar boqol
ilaa afar boqol oo soomaaliyaha joogta
oo jaamacadaha wadanka dhigata marka ma si brivada oo gaar ah ayay u joogaan oo isaga bixiyaan mise waxaa jira deeqo waxbarasho oo indonesia ay siisa soomaaliya waa isku dhex jiraan qaarna waxay ku joogaan scholarship deeq waxbarasho qaarnayn lacag iska yaroo example wax hadda lama dhihi karo waxbay bixiyaan waxbi waxbixin marka la dhaho dee wadanka hadda aad joogto oo kaleeto waad garanaysaa waxaa laga bixiya ardayda jaamacadaha wax iska example oo kale oon macno lahayn bay bixiyaan hataa kuwa waxbixiya oo lagu xeerinayo inay soomaali ahaan yihiin duruuftooda marka waxaa leedahay il gaaraha lagu eegaa soomaalida wax ka baranaysa dalka indonesia ha il gaaraa lagu eegaa waa waana lagu eegi doonaa waana la badin doonaa haddii alla waa uraha koowaad oo aan siinayo mudnaanta in la badiyo tirada deeqda waxbarashada dadka soomaaliyeed in la siiyo in la badiyo dhinaca kale diblomaasiyadda marka laga reebay soomaalidu inay hadda safaarad ku leedahay indonesia indonesia wax safaarada ah ma u joogaan ama wax safaarada ma u joogtaa soomaaliya ama xiriir ma la leeyihiin diblomaasiyadeed gudaha soomaaliya ha ha ha xiriir waxay la leeyihiin non residence ambassador baa wuxuu joogaa soomaaliya qaabishan baa wuxuu joogaa o a u da ninka fadhiya baa wuxuu yahay safiir kayra muqiima oo soomaaliya qaabishan sidoo kale danjiraha nairobi jooga ee indonesia yaa isaguna si baracticamenta uga soo warrama oo regular oo joogta uga soo warrama soomaaliya iyo evantiska dabcan markii safiir soomaali joogana waa kasii saaran tahay dee dawladda soomaalidu xiriirkii iyaduna halkan ay ka rabtay intii ay u mari lahayd safiir dal kale oo jirta ma garatid marka ma kuu sheegeen in ay qorsheynayaan inay safaarad iyana furtaan ama ay safiir diraan maadaama diblomaasiyaddu ay wax isweydaarsigana qayb ka tahay
waa qayb mucaamalo bilmitri dawladaha laakiin arrimahaas haddii aan laydmo waxaa waxaa laga qaban doonaa dhowaan haddii aan laydmo
ugu dambeyntii maxaa is leedahay xiriirka bilowga ah ee hadda dawladda indonesia iyo soomaaliya oo adigoo hadda safiirkii aada ugu horreysid oo warqadihii lagaa guddoomay mustaqbalka waa uu u tari karaa dadka soomaalida ah wallahi dadka soomaaliyeed dib u furidda safaaradda iyo joogitaanka safiirku wuxuu u tarayaa wax weyn kow waxaa dhidibada u doogmaya yani qarannimadii soomaaliyeed iyo dawladnimadii soomaaliyeed oo dad badan oo soomaali diida ama cadowga soomaaliyeedba uu jecel yahay inay labadho oo meesha ka baxdo waa waxa ugu muhiimsan weye safaaraduhu oo astaanta oo qaranka ah iyo jiritaanka dawladnimada ah waa waa kow maxaalifta maxaafida dawliya ama goobaha caalamka inaad ka muuqato oo calanka soomaaliyeed shalay aniga hadda intaana imaanin ma jirin halkan calan soomaaliyeed maanta laakiin markaan aniga imid waxaan calankii soomaaliyeed baa la suray waxaa la garaacaya astaantii muusiga qaranka
aada umahadsantaa safiir salaam
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiyay dalka induneisiya cabdixakiin ugaas cali yaasiin tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka martida mikrofoonka